wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii cawayska washington oo uu toddobaadkan marti iigu yahay hal abuuraha da'da yar ee cabdixamiid xasan jibriil oo lagu naanayso cabdixamiid celcelis waa hal abuure ku koray yurub heesaha uu sameeyeyna ay qaadaan fanaaniin aad wax badan codkooda maqasheen ugu horreyn cabdixamiid celcelis ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington waa dhowahay aad iyo aadaan ku salaamayaa cashuxud adiga iyo tiimkaada b l a taariikhdayga ama sooyaalkayga waxaa weeyaan waxaan ku dhashay kismaayo dagaaladii waa ka qaxay talyaanigaa tegey talyaanigaa kusoo barbaaray kadibna ingiriiskaa u gudbay iminkana waxaa deganaya hadda xamar waa gartay wakaa taariikhdayda oo kooban waayahay oo aada loo soo kooban aada umahadsan tahay inta badan dadku markay wadankii ka tagaan oo qurbaha u dhoofaan uma fududaato in ay dib wadankii ugu noolaadaan inkastoo dalkii hooyo markasta uu yahay oo lama huraan uu yahay oo wax badan ay maaragtay nolosha qofka ku leedahay dhulkiisa hooyo haddana haddana haddaad noo raaciso bal waxa adoo talyaaniga ku barbaaray ingiriiskana kusoo koray in haddana aada muqdisho joogto intaasna bal noogu dar
kalgacaylka aan u qabo dadkayga iyo dalkayga ayaa isoo celiye weligaygana bulshada soomaaliyeed waa ku dhex jiray waana jeclahay dadkayga intaasaa i keentay xamar fankaaga xagguu salka ku haya xagguu kasoo bilowday
horta fankayga wow ilaa yaraanteed waxbaa iska samayn jiray walow luqudo kale ay yihiin sida talyaaniga ama ingiriiska laakiin fanka soomaaliyeed waxaa ku bilaa waxaa wuxuu bilaawday adiga labada kun iyo tobankii sagaalkii wax noocaas ah garab weynna waxaa isiisa fanaanada nimcayaasiin oo heesahayga ugu horreysa qaadday aadna igu dhiirigelisay waayahay intaanan kaba sii tallaabinba heesaha nimco yaasiin waa fanaanad weyn aadna u cod macaan dad badanna ay dad badanna ay jecel yihiin heesaheeda anigoo kale heesahaan aadka u jeclahay kolley taasi way kaa weyn tahay ha burburinin wacadko iyo hees kaloo qaadaa jirto oo cabdi soo dhawow iyada iyo jookle markaa bal heesta adiga aada samayseen nimco ay qaaddo waa tee aniga heese kala duwanaa nimco u dhiibay waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo muraayadda qalbiga ama milyuunka room macaankii dunyada saddexaas magacba way leedahay muraayadda qalbigana waa la yidhaahdaa dad baa ugu yeero dad milyuunka roon ay ugu yeeraan dad waxay ugu yeeraan macaankii dunyada adiga laakiin maxaad u bixisay aniga markaa koodii harta bulshada heesta magaca u bixisa mogtahay adiga waxaas leedahay heesta magaca u bixi laakiin heesta bulshada soo saarta magaciisa magaceeda saxda ah marka aniga waxaan u bixiyay milyuun karoon bilaawgii laakiin heesta muraayadii way u yaqaanaan dadka milyuun karoon dad dad yaraa u yaqaanaa ma macaankii dunida la muunsanayay waa gartay ereyadeeda maxaa ka mid ah heesta waxay leedahay waxay ku bilaabmaysaa haddaa dib u xasuusto waxay ahayd hees oo labada kun iyo koo iyo tobankii miyaama labaiyo tobankii heesto waxay leedahay muraayadii daawashadii iyo midab qurxoonu macaankii dunida la muunsanaayo mar kastoo ku eego maskaxdaa maqsuudo maankaa jacayl iyo muftaax ku xirtay ma naftaa jiidato meel kale arki weyde ma qalbigaa maaxato kaa maarmi waaye marka hese saas saas bay u dhacaysaa laxankan ayaa saaray laxanka waxaa saaray nin oday ah oo fanaaniintii hore ka mid ah oo macalimiinteeda ka mid ah oo la yidhaahdo maxamed sheekh cabdulaahi wadanoole ninkaa laxamo badan uu leeyahay waa nin culus oo ustaada aniga macalimiinteeda aada u ixtiraama laxmadoodana aada aan u jeclahay ayuu ka mid yahay
waayahay heestaas nimco yaasiin aad sheegtay bal inta badan dadku heesaha ereyada kuma gartaan laakiin marka laxanka la saaro oo fanaankii uu ku luuqeeyey inta badan dadku aada u fahmaan bal dadkaan heestaasi qadar uga cayaarayna
qalbigan maxato tamarmi waye manafad jidato meel kalaaki wayde maqalbigan maxato tamarmi waye
maxaad nimco ugu dooratay heestan
aniga horta markaa markaa heestan sameeyey fanka soomaalina waan ku cusba heestan waa sameeyey waxaan waa sameeyey nimca usoo bandhigay maadaama ayada iyo dad kaloo yar ka mid a fanaaniinta soomaaliya oo london oo london joogaan aa isgaranaynin waa usoo bandhigay heesta aad bay ula dhacday mana islahayn aniga ayada heesta kaa qaadanayso waayo nimco waa taqaana waa fanaan waa fanaanadu hobolada waa beri oo intaasoo abwaaniin oo maaragtay magacii maamuus buu ku lahay ummadda soomaaliyeed heesuu soo tiriyeen heestaada adigoo intaan la eg heesay kaa qaadana qaadanaysaa isma lahayn heestii way qaadatay dee ayadani heestii meel wacan ay u gaartay anigana magacaan ku yeeshay kabacdina heestaan kadibna marka heestaan kadibna markii heestaan intu nimca ay qaaxday markaas kulli fanaaniinta dhan london hala raadiyo ay ka dhacday aa ka dhacday abwaanka waa gartay marka marka heesta maxay ka hadlaysay yay tilmaamaysa heesta heestu waa hees jaceyla hees jaceyl wey qofkaa satan ma tilmaamayso waa hees jaceyla
oo aad ku barbartay
ha ku barbartay kelima ahna marxalad ma noocaas oo kalea markaas iska jirtay marka ayaan ka tiriyay heesta waa gartay marka heesta kale aad u dhiibtay nimcana maxay ahayd heestaas hees kalaa jirta heestaas kadib heese kale aad u dhiibtay nimco heesta kaloo badan aa u dhiibay heesta kaloo aa u dhiibay waxaa ka mid a waxay sugaayeen indhuhu hees la yidhaahdo heestaas ereyadeeda ma ogi haddaa xasuusta laakiin heestaas way ka dambeysay in yar kadib heestaas u dhiibo la dhahay waxay sugayaan indhuhu oo nimco ay qaado marka magacaasaad ula bixisay u bixisay magacaanaa u bixiyey taasna magacaasaa yeelato oo magac kale looma yaqaan safriga ka adeegato jacayl jacayl igu soorisee sugantahay inida fadnahaadii saaranto jikaad ku saloobanto qalbiga qalbigaadi ka siraadan tahay waxaad sugantahay inida fadnahaadii saaranto jikaad ku saloobanto qalbiga qalbigaadi ka siraadan tahay adaa kugu sooxmayo
kadib maadaama heestiisii ugu horreysay aad samaysay nimcoyaashin caraale ay kuu qaaday taadii labaadna ayadaa qaaday sida muuqata maya taydii labaad ma helin dee heestan iyo heesta kale waxaa u dhexaysa adiga afar sano ilaa shan sano aa u dhexaysa laakiin shantaas sano ilaa iyo dhowr iyo labaatan heeso waa sameeyey fanaanin kala duwan sida xaawakiin hadduu ilaahay ku roon yahay sida jooklaa ku dhex jiro wow marka marka waa iyaa cusub oo aada wada shaqeyna fanaaniinta fanaaniin badan adiga ilaa iyo labaatan heesoo kale way udhexeeyeen hadday ka badneen waktigaan labada heesood marka heesahaas tirada badan inaad iska soo daba saarto maxaa kugu kalifaya ama waxa ku riixayay ee awooddaas ku gelinaya maxay ahaayeen maya wax awood kale ma jirina markay fanaaniin ku yimaadaan weliba fanaaniin qaar waaweyn ku yimaadaan oo hees io sameey ku yidhaahdaan niyaddu way faraxsan tahay wax bay qurinaysaa wax bay alifaysaa marka heesaha ma ma waxaad markaa heesaha ku salaynaysay marxalado taagan oo bulshada ka turjumaya ma wax adi si gaara kaaga turjumaya ma wax fanaanka ku saabsan mise wax khiyaaliya oo fiction oo kala ah heesaha horta caashucudi aku aku sida aniga u arkaan kuu sheegaya aniga heesaha waxaan u arkaa saddex nooc hees waa hees dalab ah qof baa kaa dalbaday marka sheekada kuu sheegayaa taariikhdiisu kuu sheegayaa arrinuu kuu sheegayaa waa ka qoraysaa waa hees dalaba hees waa hees dareen ku timaado dareen markaas adiga ah ku sugan tahay heesna waa mid ayada kusoo doonato tan saddexaad way yar tahay ah aaday u yar tahay waa hees ayada kusoo doonato adigoo hees barabin ama diyaar u ahaynin ku timaado ayadaaba kusoo raasinayso maka hurdi kartid maka hargeli kartid waa qoraysaa marka marka waa saddexdaas saddexdaasaa u qaybiya aniga saddexdaasaa u qaybiya marka mid dalab ah mid dareenkaada iyo mid kusoo doonatay kuway markaa kuway markaa kuwaa ugu badan yihiin wallaahi aniga hadda heesaha heese dalabna way jiraan dalab dalab badan way jiraan tusaale ahaan yacni dadka soomaali kulligood wada xanuunsan yihiin jacaylkaasaa wadahayo kulligooda oo oo jacayl ah dalab ah dalabkaa u badan qaarna way jiraan aniga dareenkayga ka sameeya marka kuwaasna waa jeclahay laakiin dalabna way jiraan waa isku jiraan adiga marka bal kuwa laakiin inbad inti badan inta badan waxaa jeclahay laakiin kuwa dareenkayga inaan gudbiyo waayahay mid mid kamida kuwa dareenkaaga ka turjumaya noo soo qabo
mid dareenkayga ka turjumaya waa tii hadda malyan coron aan kuu sheegaya ama muraayadii saas dareenkayga ku turjumayaa markaasito marxalad aan ku sugnaa ayaan ka sameeyey
heesta kale kamid a heesahaaga ee aada isagana u dhiibtay fanaanka jookle waa tee
jookle waxaan u dhiibay hees la yiraahdo udgoon udgoon udgoon ala udgoon aa la yiraahdaa jookle iyo aniga ninaan saaxiib nahay ayaa heestaasito jookle a yimid oo yiri ninkaan saaxiibkeena dhibaataa haysato xaaskiya xoogoo maaragtay iskuulada ku hayso marka heese maslaxa ah ya oo oo ammaana ah iyo jacayl iyo mahadnaqaba u sam- u samee.
u sameey ha sidii aniga heesii u sameeyey jooqlana kula xameeyey u qaaday oo heesii kusoo waa heesaha ugu dambeysay ilaahay caafimaadkiisa uu soo celiyey boqol kiiba boqol jooqle macalimiinteedu uu kamid yahay Eh, waa u duceynaynaa waa u duceynaynaa ilaahay maaragta aamiin aamiin caafimaadkiisa oo taam ah aa u soo celiyo waa nin maaragta aad aad aad aad fanka soomaaliya raali ku ah aamiin aamiin barnaamijkanna waxaan ku soo xirayaa heesta udgoon ee uu sameeyey abwaan celcelis ee uu qaado fannaanka jooqlo shire inta aan dib hawada ugu kulmayno haddii aan la idmo waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Thank you.